فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo habeen kasta aad ka dhegaysataan marka laga reeba habeennimada ay sabtida soo gelayso idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan caawa waa habeennimo arbaco ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada oo waafaqsan afar iyo labaatanka bisha saddexaad sannadka laba kun iyo labaatanka qodobada dhuuxa waraysyada aad ku dhegaysan doontaanna haddii allaha uu odalihi oggolaado waxaa ka mid a qaraxyo ciidamada shisheeye lagula eegtay qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaan idiin soo gudbi doonnaa faahfaahin la xiriirta qaraxyadaas waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka puntland oo awaamiir ku bixiyey in la xidho masaajidda lagu cibaadaysto iyo goobaha waxbarashada sababo ku aadan cudurka koronafirus waxaan idiin soo gudbi doonnaa shir jaraa'id oo ay garowe ku qabteen wasiirro ka tirsan maamulka puntland maamulka jubbaland oo asna qaatay tallaabo taas la mid ah oo uu ku soo rogay amar lagu xirayo goobaha waxbarashada iyo dugsiyada qur'aanka kariimka waxaan idiin soo gudbin doonnaa shir jaraa'id oo ay kismaayo ku qabteen guddi loo xil saaray cudurka koronafirus etoobiya waxay duulaan qaawan ku soo qaaday soomaaliya ciidankeeduna waxay ayagoo aan tiro lahayn ka soo gudbayaan xuduud beenaadka ee la wadaagta soomaaliya haddaba dadka soomaaliyeed ee ka hadlaya halista ciidamada etoobiya ayaa isi soo taraya xilli dhowaan magaalada jigjiga ay ka soo gudbeen ciidamo etoobiyaan ah oo ku soo wajahan soomaaliya waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa siyaasi ku sugan gobollada waqooyi bari soomaaliya oo soomaalida ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay ka dhiidhiyaan duulaanka xabashida etoobiya qodobada sidoo kale dhuuxa waraysyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a toban askari oo hore uga tirsanaa ciidamo wada shaqayn la leh dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle oo isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee shabeellada dhexe waraysiyo aan la yeelanay askartaas isu soo dhiibay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah barnaamijka dhuuxa waraysiyada sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay qaar ka mid a odayaashii jufooyinka ka tirsan beesha abgaal oo dhowaan lagu heshiisiiyey gobolka shabeellada dhexe barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya waryaheena sakariye cumar ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب waa hagaag aynu ku bilownay maanta qaraxyo xoogan ayaa ciidamada shisheeye waxaa lagula beegsaday qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe askar lugeynaysay oo ka tirsan kuwa ka socda waddanka burundi ayaa lagu qarxiyey deegaanka buurane oo hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe qarxaas mid la mid ah ayaa lala egtay ciidamada shisheeye ee uganda ee ku sugan shabeellada hoose qaraxa wuxuu ka dhacay deegaanka buulamareer waxaana lagu burburiyey gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamada shisheeyaha kuwaas oo la sheegay inay sahay u keeneen ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada buulamareer lama oga khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada ugandheeska ah ee qaraxa lala beegsaday هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag maamulka puntland ayaa amar ku bixiyey in gebi ahaanba la xiro masaajidda iyo goobaha waxbarashada ee deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas sababa ku aadan cabsi laga qabo cudurka koronafirus wasiirka caafimaadka ee maamulka puntland jaamac faarax xasan ayaa warbaahinta u sheegay amarka ka soo baxay maamulkaas go-aankaas ujeeddada laga lahaa waxay ahayd inaynu ka hortagno cudurkan coronaviruska intaanu inoo iman innaga sababtuna waxay tahay inagoo og tamarteenna caafimaad iyo waxa aynu qaban karro go-aanku wuxuu ahaa inaynu culays ka saaro intii tamarteenna ah inaan cudurka ku xakamayno bannaanka oo aanu waddankeenna soo gaadhin tallaabooyinka la qaaday oo dhammi saldhigoodu wuxuu ahaa sidii cudurka looga ilaalin lahaa inuu soo gaadho puntland waxaana ka mid ahaa sidaad la socotaan in la xidho iskuullada iyo madrasooyinka xanaanooyinka jaamacadaha meelaha wax lagu barto dhan in la xidho waxaa ka mid ahayd masaajidada inaan la isugu iman sidoo kale wasiirka awqaafta ee maamulka puntland ayaa isaguna shir jaraa'id ka hadlay wuxuuna si kulol ula hadlay macallimiinta dhigta madaarista qur-aanka kariimka oo uu sheegay inaysan u hoggaansamin amarka maamulka puntland dhowr eryo baan rabaa inaan ka hadlo sidii madaxweynuhu uu yidhi meelaha la joojiyey ama la xiray laba wiig waxaa ku jira dugsiyada qur-aanka meelaha la ysugu yimaado dhammaan iyagoo aan la kala qaadqaadin waxaan sii xoojinaynaa marka inay jiraan in weli dugsiyaal furan oo dugsiyaal qur-aan ah iyo meelaha xanaanada ah oo ciyaalka iskuulka iyo qur-aanka loogu dhigo waxaan u sheegaynaa iyaga in la xiro oo sida ugu dhaqsaha badan loo xiro haddii aan la idmo haddii aan la xirinna dowladdu ay ka qaadan doonto tallaabo cad sababtoo ah waa jebin la jebiyey amarkii ka soo baxay xukuumadda marka qolyahaas waa inay xiraan dugsiyada waa inay xiraan si uusan markii arintu ay dhacdo oo xaaladdu ay faraha uga baxdo meel aynu wax ka qabanno marka aynu weyno waxaan kaloo amraynaa iyadana masaajidada labada wiig oo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay qabatay in iyagana la xiro iyadoo caafimaad ahaan loo yeelayo maxaa yeele waa meelihii ugu badnaa ee laisugu imaanayey oo dadku isugu imaanayeen khatar ayayna leedahay marka caafimaad ahaan iyo inuusan cudurkan uusan faafin oo bulshada uusan ku faafin ayay arrintaasi ku saabsanta هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada maamulka jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe ayaa asna qaatay go'aan la mid ah midka uu qaatay maamulka puntland oo lagu xirayo goobaha waxbarashada ee uu ka arrimayo maamulkaasi iyadoo lagu marmarsiyoonayo cabsi laga qabo cudurka korona guddiga heer dowlad goboleed ee u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka koronafirus iyagoo tixgelinaya xaaladda halista ee ku soo korortay adduunka ee uu sababay xanuunka koronafirus isla markaana ay warbixin ka dhegaysteen wasaaradda caafimaadka jubbaland waxay soo saareen go'aammadan hoos ku xusan lambar kow goobaha waxbarashada dhammaan goobaha waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland sida jaamacadaha dugsiyada hoose dhexe iskuullada dugsiyada qur-aanka iskuullada sare iyo dhammaan goobaha kale ee waxbarasho in la fasaxo muddo laba toddobaad ah oo ka bilaabanaysa shaniyo labaatanka maarso laba kun iyo labaatan qodobka labaad isu imaatinka bulshada waxaa la waxaa lagu wargelinayaa bulshada dowlad goboleedka jubbaland in la joojiyey dhammaan isu imaatinka sida xafladaha aroosyada shirarka casuumaadaha cayaaraha tababarrada iyo wixii la mida si looga fogaado faafidda xanuunka aafada ah ee koronafirus waxaa bulshada reer jubbaland lagu wargelinayaa inay ku weeso qaataan guryahooda iyo meheradahooda nadaafadda in kor loo qaado ololaha nadaafadda guud ee magaalooyinka lana sameeyo wacyigelin joogto ah si ay bulshadu u noqdaan kuwo feejigan in kor loo qaado nadaafadda suuqyada kalluunka iyo hilibka kuwaas oo nadaafad darro weyn u keeni kara bulshada iyo deegaankaba in dhammaan xarumaha ganacsiga sida shirkadaha huteellada maqaaxiyaha iyo goobaha kale ee ganacsi ay isticmaalaan jeermis dilaha sida saabuunta shaambada iyo waxyaalaha kale ee la dagaalama jeermiska هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي siyaasi ku sugan gobollada waqooyi bari soomaaliya ayaa soomaalida ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay ka hortagaan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa etoobiya ayaa idinku soo maqan balse markan walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaa isku soo dhiibay ciidamo wada shaqayn la lahaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle waryaheenna sakariye cumar ayaa waraystay askartan isu soo dhiibtay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen cabdi maxamuud oo loo yaqaan diiramayste nimanka macauslayda ahoo riddada ahoo gaalada aado gaalada garab siiyey ayaan ka tirsanay waxaan u qaabishanay afhayeenka oo uga hadla idaacadaha gaalada dalkaan kusoo duushay iyoiyo gaalo kalkaalka iyo anuku anuguna intaas si kalkaalino macauslaan haynay muddo oo saddex sanaan ku jirnay ilaahay subxaana watacaala xaqiisa aan kadib aan ogaanay xaqana waafajiyey waxaan ogaanaa inaan jid baadila ku soconno waa ka ugamugaas ilaahay qulubtayn kusoo rida mugaas in aan waddada aan ku soconno wadda qalada ay tahay oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inaan kusoo duulnay oon la dagaalanay oo tawxiidka waxaan ka haysanno ilaahay abuurtan ayaan jirin ilaahay intaas qalbiga aan kusoo ridana walaayada islaamka gobolka shabeellada dhaxan soo wacanay waxaan dhahnay taa'ibaan nahay ilaahay subxaana wa tacaala aan u tooba keenaynaa waxaan rabnaa inaana ku sheegaya inala cafiyo oon kitaabka islaamka iyo iyo sunnada maxamed aleyh salaatu wasalaam iyo raayadda islaamka hoosteer inaan ku noolaanaan rabnaan dhahnay waana nagala aqbalay tawxiidkana waana loo qabtay in allaale inta anaa ku sheegayay amba murtadahoo oo gaaladu waa gaal gaal dhalawa oo dalkan diintayna kusoo duushay iyo gaal oo waalidkiisa fiicanya laaka isugu ridoobay iyo macaawusley oo idan hadda garab siiso murtadiina oo meel walba anaa kuu sheegaya ka howlgasha intaas waaye dadku waxay yaqaanaan ciidamo shisheeyo oo duulaan kusoo qaaday dalka loo yaqaana ciidamada dowladda federaalk ciidamada macamuusileyda loo yaqaana ee deegaanada inta badan ka howlgala ama dhibaatooyinka ka geysta waa ciidan noocee ah dadka balush ciidamanka oo oo waxaa waaye ninka madaxa beelale meeluma fayaabaa layidhiye ninka horta tawxiidkiisa uu buro waxaa waaye hadduu uu gaal oo soo duula iyo hadduu kii garab sii hayo horta kurtaru isla mid waxba isma dhaamaan wax faa'iida qowku qabaan oo ilaahay abuurto ma jiraan oo cadaab aakhare aan ahayn waxay ku haystaan ma jiraan waxaan ugu baaqi lahay kuwa gobolka shabeellada dhexe ka howlgala oonu ka aan hogaami jirno badanka hor ay yimideen inay kitaabka ilaahay u yimaadiin kuwa hiiraanka hoos geedka ka howlgala oo iyagana sida anuka nala qalday kitaabka ilahay inay u yimaadiin baayaba kahor kuwa laga sheegayo iyagana sida anuka nala dhunshay inay kitaabka iyo sunnada u yimaadiin aynan la dagaalamin maxay tahay ujeeddada loo dhisay ciidankan iyo shaqada ay qabtaan waxaan kaaga warrama macusleydan in gobolka shabeellada dhexe oon hogaami jirnay oo haddaan ka tababakan inaan kaaga warrama niman murtadiina oo xamar jooga naqarash garay jara kuwa ayaguna murtadiinta dowladda ayagana rasaasayna sii jireen waxayna dhihi jireen kuwa dhallinyaradiina waxa isdhiibo hadda dhallinyarada waaye ee anaa kuu sheegay odayshin haddaad degtiin waa laydin barayha shabaabna aamin male ee isu dhiibanaya mar walba nagu wacyi geli jireen ilaahay aan talada u dhiibanay kabacdi markaas anaa kuu sheegaye haddii aan nimadana soo dhoweyn iyo anaa kuu sheegaye kitaabka ilaahay iyo martiqaad iyo tawxiidkayno naloo qabto shala naga buray wixii ka dambeeyana ana kuu sheegaye na aan iyagana u yeeraan aan lahay wax ilaahay abuurto ana kuu sheegay nagala hadlayna ma jiraan waxa dadka macausleydana waa dad reer baadiyaha reer miiga ahoo la qalday oo niman danaystayaala oo dabaq saaran ay ay banjad ka samaysteen ay leeyihiin dad lasoo marag lasoo dhacay oo lasoo habawshay oo lasoo oo ilmahoor laga xoogaayo aan gacanta ku qabannay adduunka markaas ilmaaga iyo boor ku dhegsadaan oo sawirtaan ay gaalada gaalada u waaweyn adduunka ay uga doonahayeen waxay cunaan magu mashruuc inaga samaystaan ukun dad reer miyigaho iska reer baadiyaha loo qaldaan ahayn waxaan u dhimayna waxaa waaye ninka gaalka aakhir ma haysta laakiin adduun adduun u haystaa anugu aan aakhirna ma haysano adduunna ma haysano macaawsley adduunna haysta aakhirna haystana ma jirto waxaa waaye silic beena shaydaana mar oona umahaya wax ugu qudbayha hal kale haddana murtad kale umahaya wax beena ugu qudbayha hal kale umahaya wax beena ugu qudbayha waxaan ugu baaqi lahay inay kitaabka ilaahay anagu ay soo laabtaan ay walaadada islaamka soo dhiibaan sheekh cubayda ugu weynyahay oo anagu ma kala aqaanay dhammaantood allaha xafidahe sheekh yuusuf sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku dukaday oo waaliga walaayada gobolka shabeellada dhexe oo wakiila wixii hoos yimaada isu soo dhiibaan qolo la arka qoladii waalida islaamka meel almeeshay joogtay hal in rooraan ay u tagaan tawxiidka loo qabto saasaan anigu ugu baaqi lahay anigu xuseen cabdi maxamed oo afhayeenka macasulika gobolka shabeellada dhexe gartay maxaa kugu qasbay in aad ka soo baxdo ciidankaas oo kugu dhaliyay inaad meeshaa ka soo baxdo oo aad maamulka islaamiga ee shabeellaha dhexe isku soo dhiibto waxaa igu dhaliyey ilaahay dadkan wuxuu u abuuriyey inuu cab maaan ilahay dan kale ka malay dadkan shan boqoloo askari aan arka horta dhaliisha waxay gelshay ee hal ilaahay u sujuuda oona ku jirin ee hal arkaba aanan kuu sheegaya wax warba iska samayhaayo waxaan arkay nimankan haddana cadowga dalka soo duulo burundiga iyo uganda iskale leeyahay sibdigay isdiyaarayaan maalinta axadaaday waxaa tumahay laxad u qabto aad gurbaan u qabto dhay dhay dhay laha ka tumahay waxaa leeyahay ilaah hore caabudaya haddii waddanka hore kasoo kacayn baatil ku hayn waddanka inay kusoo duuleen dalkayna iyo diintayn iyo dadkayna day kusoo duuleen ee haddana ay sanabka ay ku caabudayan waddankayn in aanaan kuu sheegaye kitaabka waxaan baatil inaan ku taaganahay oon kitaabka ilahi aan lala dagaalamu hayo aan ogaadhay markaasaan waxaan sidhi kitaabka ilahi isu dhiib kana tobabakan waxaad ku jirto gaalnimo waaye haddaana in allaale inta joogta kitaabka ilahay inay garab siiyaan naf maal bay ku garab siiyaan anigu baaqlahay inta jirta na inay ka yimaadiin idoo ilaahay dartiisa ugu taha oo al-shabaab ka cabsanayna igahayn oo ilahay dartiisa ugu taha gaalnimo waaye ninkii moog iyo ninka ogba gaalnimo waaye arrinta anaa ku jira amba macausliha naqato amba murtadiha naqato amba amison ha naqato kurtor gaalnimo waaye ilaahay kitaabkiisa ay la dagaalameen meelaan uga dhacnay kitaabka ilaahay isu soo dhiibaanaan dhihi lahay dadka qaar waxaa dhacdo oo ku sababa inay isu soo dhiibaan deegaanadii ay u dhasheen inay muddo badan ka maqnaadaan oo beerihii iyo dadkii ay u soo xiisaan oo dabcan ee damcaan inay dhankaas soo fiiriyaan markaas ay dhahaan maamulka islaamiga waa inaa isku dhiiba ka waran damacaas iyo danahaas in deegaanka aad usoo xiisto oo aad imaato hadhowdina aad wix isbedel weyn aynan keenin arrimahaas ka waran toobadu hadday xiiso tahay ay waddan u xiiso tahay tooba nasuuxa maha toobada tooba dar allah oo intaad maha joogtay ilaahay dartiisa waxaad waxaad ku jirta inay macsi yihiin oo ilaahay raalli ka ahayn inaad ku fikirta ilaad u laabato tooba nasuuxa tahay, horta ay wax ku tartaa in alla inta anaa ku jira dalxiis oo rabto wadankii rabto ay toobadar intaas ay la eg tahay ilaahay ka cabsataan leh toobad nasuuxa inta ay u timadana ilaahay anugu saasaan aan rajayna inaan toobadayn toobad nasuuxa ay tahay aan oo ina dalxiis aan u imaan oona wadanka aan aan ku sheegay cadaw aska hasta dadka hasta aan is dhihin oo mujaahidiinta aan ku sheegay aan ku xadgudubnay marka toobadayn toobad nasuuxa ilaahay ka dhigo dal rabowna ma wadanka anugu imaashadaynu maahane waa toobad nasuuxaan ilaahay ka rajayna intii aad ka mid ahayd ciidamadaas een, aad hadda sheegtay ka waran waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee aad aragtay waxaa waxaa igu yaabka badnaa oo arkay waxaa waaye ilaahi subxaana watacaala wuxuu jil yidhi wamaa khalaqtu ljanna walinsa ilaa liyacbuduuni jinni insi ma abuurin uu yidhi ilaa liyacbuduuni inay caabudaan moogiyi ilaahi subxaana watacaala maan lagu caabuday oo ma- ma- loo sujuuday oon oon aan ku sheegaya sanab lagu caabudayo dhib kale aan arki lahay maba dhinaba marka inaan la dagaalamo oo weliba anaa ku sheegay naf maal intaba aan aan la dagaalamaan diyaar u ah waxaana soo go-an anoo iku dhex joogan ilahay qalbigeer kusoo ridi oo intaan mujaahidiinta aan u imaan aa ilahay qalbiga kusoo ridi inaan la dagaalamo lafi- nafi maal ka waran qaab nololeedka ciidamadaas oo aad ka mid ahayd ood afhayeenkooda ahayd qaabkay u noolaayeen een, meelahay deganaayeen qaabkay dadka ula dhaqmi jireen waxa ay mushaar ahaan u qaadan jireen bal arrimaha ka waran wax mushaaro ilaahay abuurtay qaataa ma jiraan nimaa ku imahaya waraaqu qaa qora wuxuu ku leeyahay nambaraa lagu sii haa hal kala imahaya waraaqu qora nambaraa lagu sii haa u leeyahay wuxuu leeyahay shan boqol oo askari ah aan- aan- aan maamulaha u leeyahay waa waa ku qaraabaha risaasuu kusoo qaadaha waa ku gadaha kurtur halka ugu yar iyo halka ugu weyn khiyaano socota waay marka anugu waa ku ku qaldoonnay waanana khiyaaninay inta aad meesha joogteen maxaad raashiin idin ahay oo aad cunayseen waxaan cunaynay isbaaro meesha noo taalo shan boqol baabuur kasta ama aan ka qaadahaynay aan raashimaysahayn raashin wax kaloo ilaahay abuurtay gacan nooga dadka xoolahooda ayaa raashinkiina uu ku jira haa dadka masaakiinta tubta maraya xoolo horan cunayn dawla waxayna siisa ma jaran maya maahayn waxaan nahay wax mushaarna ma lahayn dawlana ma lahayn biriga ninkii dhaawac ma asaa ciddiisuu ka dhaawacayay ninka dhintay ciddiisuu ka dhintay ninkii anaa ku sheegaye in geedka daruufa hayso asiga le ay daruufta hayso magu maahane cid noo aaba yeelayso wax noo qabaysa ma jirin deegaanadee si gaar ah uga howlgalayseen waxaan ka howlgelaynay guulani tuulada la yidhaah oo degmada aadibaal hoos timaada waxaan ka howlgelaynay in tuulada alfurqaan la yidhaaho degmada tawfiiq hoos tagta waxaan ka howlgelaynay tuulada la yidhaha xagarrey oo idan degmada tawfiiq hoos tagta degmada tawfiiq intaasaan ka howlgelin wax dagaallo oo idinkaga yimid dhanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii aad ka mid ahayd ciidamadaas oo aad gashay ama aad eh, la kulantay ma jiraan Ha, waxaan dagaallo badan oo oo sakahornimad iyo- sakahornimada waa jiraan dagaalka koobaad ay iyagu nagu qaadeen tuulo la yidhaha ceelmuluq oonu koo joogna oo difaac noo yaala ay nooga daba tageen wiil waan- waan- waa nooga dili halna noloshay nooga qabsadeen Aa, m- tuuladu waxay ahayd tuulo haddaan soo duuli tagnana aan ka dharaarano haddaan naga tagana aan ku nasano oo nagala dharasho ah oo aad mugaas noogala raacsanay Een, mugaas een, xarakadu waa baxday tuuladii tagtay mugaas waa adiga dagaala nagu dhex maray waa naga raacdeeyeen wiilna waa nooga dili halna nolosha nooga qabsadeen orod aaka iyo qorobbe ka amana nooga soo qaateen kabacdina een, xaaji cali aan u wareegnay xaaji cali haddaan u wareegno haddana adiga waxyaaba adiga iska tuugaysiho oo adiga- oo macasuliyda waa jireen Ca- masaajid cali guud aan ku weerarnay haddaan ku weerarno haddana guusha ilaahay ayaga- ayagu siiyey marka qabanqaabada duulaankaas inaad eh, dhul maamul islaami ah oo shareecada lagu maamulo aad soo qaadaan yaa idin tabantaabinayay oo qorshahaas lahaa waxaana tabataabahaayay nin la yidhaha xuseen raage shiiraar nin la yidhaha muxudiin saabey fay cali raage ninkaan hadda taliyaa xoog ay ku sheegaan odaweyla leeyahay intaasaan hoos tagnay oo maxay idiin sheegeen marka saas idiin soo howlgelinayeen waxay noo sheegeen ilmihiina ka dhacsadha xoolihiina ka dhacsadha dalkiina ka dhacsadha cadow soo duula waa ay noogu khudbay jireen ilaahay xaqana waafajo waa ogaanay cadow soo duula inay ayagu yihiin aan ogaanayna mujaahidiinta ina cadow soo duula ahayn hadda gabagabadii waxaad isku soo dhiibtay maamulka islaamiga waxaad ku sugan tahay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe maxaad ugu baaqaysaa een, ciidamada kale ee baaqiga weli ku ah ciidamada aad ka timid ee hadday macaawsliin yihiin qo- in gaala xabas ma dhaanta iyo hadday ay yihiin kuwa murtadiinta iyo kuwa dalkan kusoo- kusoo duuladan yihiin wa- walaayada islaamka inay isu soo dhiibaan ay to raayada islaamka ku hoos noolaadaan idaa idaa idaa nacfi ku jiraha saasaan kula tali lahay gartay waxaan u wareegaynaa eh, qofka kale oo isna aan waraysan doonno waa taliyaha ciidamadan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe marka hore magacaada ku bilow adigoo noo soo koobaysid wakhtiga ayaa aada noo hayo idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhawow magacayga waxaa leeyahay maxudiin nuur xasan muxaydiin nuur xasan waxaad ahayd ciidamadan ee isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe taliyahoodii ee ka waran een howlgallada aad qabateen inta aad ciidankan hoggaan u ahayd ciidanka waxaan ahayn adiga mar saddex sano camal oo wax ka dhiman yihiin bira ka dhiman yihiin aan ciidankaas ahayn waxaan ahayn cid- dad la yidhaha macaawi isley waxaan garabsannay oon u dhowaanay oon een hoosgalnay ee, qolada een, gaalada iyo gaala raacyada markaas aad eh, ciidamadaas hadda gaalada iyo gaallaraacyada aad ku sheegaysid aad hoos gasheen ma ka aaminsaneed waxaad daa sheegaysa waxaadaan sheega kama aaminsanayn waa ku qaldanayn Ee, markay dhexdan sii marayso aan ilaahay iyo kitaabkiisa inaynan iyaan ku fiicnayn aragnay Ee, inaan hadda waa ka soo laabannay ilaahay anaga soo badbaadiyey Ee, inaan hadda ilaahay iyo kitaabkiisa aanu garab istaagno oo naftayna ku bixino oo dhiiggayna u daadinno saas maniyadaa ilaahay noo soo geliyey Ee, waana ku faraxsanahay inaan een, beriga meeshan ka khudbayno Ee, gaaladan in ilaahay jibiyaan ku faraxsanna maxaa kugu dhaliyay in aad ka soo baxda safka ciidamadan aad taliyaha u ahayd Een, deegaan doon miihi deegaan meel walbau ku yaallaa waana kaa horeeya waana kaa dambeeya carradu meel walbay ku taallaa carra doon miihi waxaan ahay nin kitaabka ilaahay usoo laabtana Een, haddaan usoo laabtana inaan haddana dheeftiidana ku bixi dhiigaygana u daadiyo waxyaabaha aad aragtay intaad ciidamadaas taliyaha u ahayd ee kugu qasbay in aad een, isa soo dhiibto maamulka islaamiga waxaa igu dhaliyey qofku markuu qof weyn yahay ee inuu xisaabtamo adduunyana ku xisaabtamo aakhirna ku xisaabtamo uu ku fiican yahay markaan xisaabtamo inaan adduunyana ka hayn aakhirna ka hayn oon baadil wadno oon nin gaal hoon diinta rabin aanu garab taagannahay ee, mar walbana oo, een, muslimiinta lagu duulo asuguubaabadeer haayo een, salaadnowna qof guubaabahaysonna qof guubaabahayn markaan aragnaan iyo dhaliil igu dhacdayaan si gaara dhaliil igu dhacdayaan ku- lalama noolaa kara isigi yaa kuu magacaabay jagadan taliyaha ciidamadan hadda isa soo dhiib anuka meesha een, dad waxay lahayd hogaamiyaa markii uu ka baxay aan meeshii ciidankii oo anigu kusoo helay qaabka laguu soo dhaweeyey wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo waxa aad ka aaminsanayd ka hor intaadan imaan intii hore waxaan ka aaminsanay ee, dadka een, dadka ugu waaweynaa odayaashahay markaan nahay een, waxaan dhana ku guubaabi jira waa laydin baraynaa ma joogi kartiin adinku dadka daranaantiin ilmahoo kale lama ahidina Ee, haddaan dhimanana aan kitaabka ku dhimanno haddaan noolaanana aan kitaabka ku noolaano intaasaan een, ku soo noolaa waana la soo dhaweeyey si fiicnana loo soo dhaweeyey toban maalmoodaan meeshaanan si nasteexale ku joognaa oo wanaaga yaa garab idinkugu siiyey howshan inaad isku soo dhiibtaan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe khayr allah siiye dad kaaliweyn kasoo ka qaatayaa jira ee anukoo ilaahay niyada ee nadiif ka dhigay iyo dad nabadoonya iyo dad waaweyn oo kasoo qayb qaatay oo aan eh, nagu guubaabiyey oo eh, aan kusoo degno markii ilaahay niyadayna wax wanaaga soo geliyey dadkaas ewel waa joogi jira laakiin een, lama tashan jirina ilaahay inaan ku tala darsano allah awooddaas iska leh hadda maxaa kuu qorshaysan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa timid waa lagu soo dhaweeyey maxaa kuu qorshaysan waxay ii qorshaysan inaan eh, ku hoos noolaadho oon een, dhiigga inaan u daadino dheeftaynana ku bixino walaayada islaamka xusaan ibraahim dhegi waxaana igu qabtay ee, arrintan iyo falkan hadda aan ka imid oo ilaahay iga soo hanuuniyey ee, maandoris ee, shaydaan oo uga tan badnaada ilaahay subxaana watacaala iga soo noqay oo waxaan ku sheegayaa haddaan islaamka iga hoos keenay aan ku shukriha awelna ee, falkan kusoo noqday wuxuu ahay ee, inaan ilaahay subxaana watacaala uu soo hanuuniyey oo diinta islaamka iyo iyo muslimiinta u taagan intaasba garab istaag aan ilaahay ugu hanuuniyey waxyaabo oo igu jira waa jiraan waxaay ka jiraan waxaa waaye ee, dad oo meeshaas muslimiin aan ahayn oo gaalaha joogay aniga ee, shar waa ku sarreey haddana ilaahi subxana watacaala um, waxay kusoo riday inaan meeshaan aan wax faaiida amba aan ka faaiida amba se ee matan wax igu soo kordha ayna juyaalan diinta islaamka oo lagu dhaqmo oo lagu dhashay ayna ka suuraabin hadda alxamdulilah ilaah waa iska soo dhiiba ilaahi subxana wataala iga soo laaba ballanqaadyo laguu sameeyey miyaa jirto markaad ciidankan ka mid noqonaysay oo oo wax la mid ah sida mushaar inaad qaadanayso maya waxyaaba mushaariya ma jirin waxaa waaye ee, wax ee, aan meeshaas shaydaan iga tambadsa u giyo ahay mushaarna aniga haddaan diinta marba aan ka tago oo diinta aan aan marba aan banaan ka tago mushaar waxba ku falmayay haddaan ee, wax orama diintii aan soo laabtay iyo ee, mataqaanaa waxaad ugu baaqaysaa marka weli ciidamada baaqiga ku asafka waxaan u baaqaa inta muslimiina ambasa ee, ee, maslaxa muslaan yeelaysa inay ka timaad oo waxaan ku sheegaa islaamka iyo iyo diinta islaamka iyo muslimiinta u taagan intaba ay soo ay soo garab istaagto magacaygu waa salaad maxudiin nuur waxaa igu qasbay aniga oo anmaha isu tegay ka waran dareenkaada iyo sidii laguu soo dhaweeyey iyo waxa kuu qorshaysan waa ku wada faraxsanaha sida laisoo dhaweeyey waa ku faraxsanahay haddana waxaan ku- waxaan kusii faraxsanaha oon jecelahay inaan joogo kitaabka ilaahay hoostiisa oona ka hoos dhaqaaqay inaan ku hoos noolaado haa inaan ku hoos noolaado kitaabka ilaahay aan jecelaha kamaan ag dhaqaaqi doono dadka gadaal jira hadda maqalka odhan qaba aniga oo waa u- kama agdhaadhin waa saf ka jirnay dhalinyaro badan oo adigu kula mid ah ayaa sidanoo kale loo qalday ama loo sheegay inay ka mid noqdaan ciidamadan shisheeye kalkaalka ah ee mar kasta ku safka ah oo arrimo qaldan laga dhaadhiciyey maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarta kula mid ah in ilaahay ka soo celiyo oy kitaabka ilaahay hoos yimaadiin mahaas faqsi ayaan mahayna wax oo qur- indha qurxan ma yaalin in ilaahay kasoo hanuunshan ugu baaqaa Een, kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan magacaadana ku bilow Een, ciidankee ayaad ka mid ahayd adiga waxaan ugu baaqaa ciidanka macnaha dadka kasoo kasoo ka- kacay oo halkan yimiday oo eh, ciidamada islaamiga adiga hostore oo yimid inaa ka mid nahaan wax xiriira oo hadda adiga ah, ka dhexeeya ma garahayo waa isla joogaan laakiin aniga waa kasoo dheeraan ama halkaan halkaanaan joogna anu marka ma wax dagaalo ah oo aad la kulantay intaad ka mid ahayd ciidamadan ma jiraan wax dagaalaa adiga hal dagaala aniga la kulmo aan- aan oga marka maxaa kugu dhaliya hadda inaad ka soo baxdo ciidamadan waxaa igu dhaliyey aniga maskaxdayda aan kasoo maagay inaan kasoo laabto adiga ciidamada oo mujaahidiinta meesha ay ka talisa aan imaado Waxaa- wax badanaa adiga ku arka meeshaas adiga ciidamo diinta kasoo horjeeda jooga dad adiga macnaha diinta la dagaashanaa jooga maaha maxaa tusaale ahaan waxyaabaha ku aragtay inoo sheegi kartaa Haddii dad- inay dad ridoobo diinta kasoo horjeedan yihiinaan u arka maaha hadda wax adiga intaasaan aan uga soo anigana kasoo tegay aniga ila riidiidin waxyaabaha dhaqan xumada macnaha inta meel lagu wada noolaa ee aad meesha ku aragtay maxaa ka mid ah waa dad say rabaan yeelaya adigoo macnaha oo gaalahaoo wax jiraba aan ahayn waaye aniga ila noqdeen ma kasoo tiga anigana markaas ma marka hore ma aaminsanay adiga laakiin haddaanaan arkay inay gaala yihiin waa kasoo tiga waa kasoo kasoo hanuun anigana waa kasoo laabo marka hore ma ogeyn adiga waa- waa ku- waa ku ajar yaa kugu qalqaliyay marka marka hore inaad ku birto marka hore adiga waa iska raacaba adiga dad oo meesha meesha aadan aniga iska raaca anigana waa waxay ugu qalqaaliya ma jiraan maskaxdiidaan kasoo maca gabagabadii maxaad ku baaqaysaa haddana waxaa jira ina oo meesha raba inaan kasoo laabtaan u baaqaya magacayga abshir cali geediyaa layidhaah haddii alla- waxaan maaya meeshaas anug ilmahaan ahay markii lai wadaayay haddaan soo arkanay siday ii tahay iyo macnadhisay yihiin waa soo arkay haddana diinta muslimka waxa ay nimanka soo horjeedaan inaad dadka iyo dalkayga iyo diintiida inaan u dhintaan usoo noqda dalkayga aan joogo waxyaaba badan aan ku arkay oo dad waxaan ku arkay aan salaada rabbiga aan dukan oo wax badan aan ku arkay ilmahaannimo meeshaas geysa cunug ilmahaan ahay aniga wax- kin- waxyaabana meesha waa jooga kabacdina waa ka teg haddana dadkan muslimiinta meeshuu ka talsho inuu joogo mahu joogo inaan la joogo oo mahu ku noolado aan la noolado diinta muslimka aan daafaco ee dalka iyo diinta aan joogo aan usoo nool ciidamadan maxaa u mushaar ahaa yaa mushaarka idiin siiya wax mushaara ma qaadan jirin manaba wax mushaara ma qaadan jirin waa waa iskaga birto un mushaar lahaa.
mahan iska jooga cunug ilmahan ahay oo nab oo la siray mahan iska joogi jir wax mushaarana ma qaadan jirin marka hore inaad ku birta maxaa kugu dhaliyay inaad ku birto marka hore waxaa igu dhaliyay dad oo meesha aan isla joogna asxaaba aan isla jiri jirna meesha joo- aaday haddaan adnay waa kini badan baa isla meesha isla joognay waa is sabab cawaano mahaan oo kadibna waa mihe inay inay mihe ugu tagay naqata baa adiga inoo imaad ay yidhaaheen saasaan ugu tagay kabacdina wixii haddaan dib u fiirshay ilmahanimo inayna ina faa'iido lahayn oo shaydaan iyo nafna ay isku xariiraan aan arkay kadibna waxay gadaal inay wuxuuna arkay adiga diinta islaamka meesha oo muslimiinta ay joogtay ka talisan inay nala joogo aan kula noolaadhan aan usoo noqdaan ka waran intaad ciidamadaas ka mid ahayd deegaanada ay joogeen dadka bulshada ee ku nool hab noocee ah iyo ula dhaqmi jiray ma fiicnay dadka deegaanka waxay dad hugaan mariyaan oo tubaha iyo gala dadka muslimiinta oo maskiinta ilaba safarka ilaba dhagaraafay inoo dhiba oo mushaarka ba imaas ka dhacsi jiraan laakiin aniga tubna midna tubun roga ma jirno qora iyo qaasanta aan haasda ma jiri jiraan maxaa kugu qasbay in adiga wadooyinka istaagi weysa maadaama aad ciidanka ka mid ahayd ciidankan ka mid ahay aniga qorana ma lahayn meesha waa joogay kadaan in jooga bacdina waa ka tegaday nin ciidan ka mid ah oo aan qori wadanin suuragal maaha marka maxaa qori la-aan kaa dhigay qoray waa haysa jira laakiin qora aan qaasaan meel aan ku aadi karo aan mahaan raba aan kuti karo ma haysa jiraan oo maxaad ku qaban jirta qori macnaha qorag waa lay dhiibi jiray waardiyaa ku qabaa lay dhihi jiray kabacdina waa layga qaadan jiray kadibacdina qoriga haddaan aan wax yar siya nin dhiibay waa isku dhaanay waa niga qaata qorigiisa laakiin waxyaabaha ay soo dhacaan oo kale iyo meelaha dhibka loo geysto qayb ayaad ka madnabaha waxay ay keenaan waa isla arki jirna waa isla cuni jirna gabagabadii marka maxaad ku baaqaysaa gabagabada waxaan ku baaqaya in ilaahayba uun ii naqano ilaahay aan hadda meeshaas aan ri- anoo ku ridooba haddana aan ilaahayba uun ii naqan meeshaas inaan ku noolodho muslimiinta ma ii joogto aan ku noolodho aan hadda ii qorshaysana isku saafo ki bacdina hadda ka bacdi nimankaas meel ay joogaan anaba aan saantayda aana gey seer cumar waa magacayga deegaanka xaaji cali aan joogi jiray kadibna xamaran aadab haddaan anay maya howlgalma qaadan waan iska joogi jiray waxaa walaxta mana aabah lacuna kadibna magaaladaan jiraba xamaran iska joogi jiray haddaanan kasoo noq dad usoo arka saas kale teg wax fiican qoy wax fiican wax fiican inaan kaan xamar aad wax fiican iyo wax xun marka hore kalama aqoonin miya magaca inu horbaadaa jada iska jira ahaa oo jada degana ahay maga- beled iyana ma aadab jiranba laakiin reebaadiyaha laftarkooda waa dad eh, wax garanayo oo caqli leh oo fahmayo wixii dantooda iyo wixii aan dantooda ahayn marka ma qalqaalo kale ayaa jirtay oo dadku kugu dhaliya arrimahan aha dadaa is iwaalay aana kan yidhi waa koonfuraadiina iskala raacay kadib baan arkay in reer saan nimbiga waa axmed aadam hadda marka yaa garab kugu siiyey inaad maamulka islaamiga ah isku naag ilaahna iga soo nuusha dhowrtu riirowle saddex bilood aan cid maa degaano
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhowaan waxaa la sheegay in magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ay ka soo tillaabeen ciidamo itoobiyaan ah kuwaas oo ku soo socda soomaaliya waxaana isi soo taraya dadka si kulul uga hadlaya arrimahaas siyaasi ku sugan gobollada waqooyi bari soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay arrintan wuxuuna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan Eh, sida aad la socotaan maanta adduunku waa global village adduunkoo dhan baa tuulo noqday oo wax qarsooni ma jiraan Em, waxaynu wada ogsoonnahay damaca dowladaha safka hore oo aan dariska nahay ay qabaan oo ah hadday ta- awal waxaynu isku haynay dhul haddana damacii badda ayaa weynaaday oo awal bad waxaynu isku haynay meel yar kinyee etoobiyana hadda waxayba u soo xusul duubtay in ay badda soomaaliya oo dhan sidii ay ula wareegi lahayd in ay maanta waxaa dalka ku soo wajahan ciidan xoog leh oo etoobiyaana sida aad baraha bulshada aad ka aragteen aniga marka qayladhaantaydu waxay ku saabsan tahay soomaalidu waxay tidhaahdaa qaylo warma kama tumaan war haddaynaan tabar hayn ma aynaan hadli waayin war aynu ugu baaqno oo ka gilgilanno ciidanka etoobiya oo dalka joogaa siduu nooga bixi lahaa kuwa kuwa soo kuwa ku soo wajahana say nooga joogi lahaayeen kuwa kenya oo dalka joogaana say nooga bixi lahaayeen waayo waxay nooga duwan yihiin ajaanibta kaleto oo jooga ayaga waxaynu isku haynaa dhul haddana waxaa ku darsamay bad marka meel aan wax laga soo qaban karin bay waxaad moodaa madaxda maanta talada dalka haysa oo maandhaydkooda wax yar ka haray in ay meesha wax u wadaan marka si waxa ay wadaan ama heshiisyada ay la soo galeen abi iyo wax la midka ah si ayan u socon waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba in la kaco la qayliyo la yidhaahda naga jooga waxa joogaan ha naga baxeen uma dulqaadan haddaan saa la yeelin berri meel aan wax laga qaban karin baa xaaladdu gaaraysaa war waxaa ii muuqda khatar war waxaa ii muuqda wax badan war waxaad aragtaan waxaan arko weeye Een, ajaaniibta kale oo waddanka joogta waa kuwo xoogaa calooshood u shaqaystayaala oo aan lahayn damaca dhulkaaga oo aan lahayn damaca baddaada oo aan lahayn damaca hawadaada laakiin kuwaanu damacii badda iyo damacii berriga ayay leeyihiin taasayna kaga duwan yihiin
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada intiina xalana la socotay waxaan sii daynay walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo heshiis dhex dhigtay beele ka wada tirsan beesha abgaal haddaba gunaanadka xafladda kadib waryaheenna sakariye cumar ayaa waxa waraysi la yeeshay qaar ka mida odayaasha beelaha heshiiska gaaray waxayna ka warrameen dareenkooda ku aadan heshiiska beelaha dhex maray Een, goobtan aan joogno iyo howsha lagu qabanayo iyo mawduuca loo yimid sharaxaad naga anigoo ah magacaygu yahay cali xuurshe cali ee kana tirsan gobolka shabeellada dhexo laba beeloodoo walaalaa iskuna dhacday beeshaan anigoo metelaya beesha buraale muuse iskuna dhaceen niman walaalahooda oo la yidhaha cabdalle caruune col dhexmaray oo ka bilowday nin ee, muxuu ahay ka tegay ceelbuluq niman dhallinyaraana iyo dileen kabacdi iyo ku xigeen dagaaladii walaayada islaamka aan soo gaarnay markaan soo gaarno waa noo suurtageli weysay in mataqan howshii eh, dib loo galo oo waxay waa kala dhaqaaqeen waxaa dhaca dhibkii yaa taribiyey markuu meeshii ka tarambiyana waxaa kaa dhacay eh, dad badan oo dhintay oo labada gidiya walaayada islaamkay soo gaarta warkeedu oo noo yeertay eh, mahaddaas allah iska leh markaan nimaday walaaga islaamka soo gaarnay maamulka gobolka shabeellada dhexo waana fadhiisiiyey qalabka ragga hayana waa kala qaadiyey amar baa la kala siiyey waxaa kala dhex maray dad geeridiisu taha toddoba iyo lix oo beesha anigu aan metelo anigoo beesha metelahay buraala muuse lix nin ka dhimatay beesha walaalahayna cabdalle caroonana iyuu ka dhimatay toddoba nin dhaawacna uu jiro gaaraya toban iyo iyo shan waxaan markaa ilaahaa mahaddaas iskale ilaahay noogu soo raray walaayada islaamka dhaqankaas kutubkaas kariimka in la qaato markay dhacday oon halkaas isugu nimiday waxaan ku ballanna diyadii inaan ka hadalno wilaayada islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe ayaad u imaateen shareecada islaamka ayaad ku kala baxdeen hawshan ama dhibaatadan kala gaartay labadan beel ee walaalaha ah maxaa u sabab ahay markii hore waxaa u sabab ahay ceel ninka fulaayaa dhintay sababuu ku dhintana gara maaha markuu dhacay waxaa haddana dhacay dadku haddayna meeshaas waxay ada meel gaari go'ana markay dhacdo taasu waa waxyaa dib u cuslaaday wixii marjici loo soo naqo jaraa loo soo noqday walaayada islaamka kala qabatay iidaana xallisay waxay ku xallisay inay wada fadhiisato xisaabtamaanne walaayada islaamka markay wada fadhiisteen waxay go'aan ku gaareenna walaayaday u soo gudbiyeen markay u soo gudbiyeenna waa laga qaaday waa laga qabtay mudaya maalinteedii aan hadda dib ugu soo naqana asaanba ka soconnaa hadda ununkoo ah cili nimanka la yidhaha cabdalla caruune iyo beesha buraale muusoon anugu wakiilka ka ah markay dhacday maantaan soo gaarnay maanta markaa waxna waa noo dhiman yihiin waxna waa soo marnayoo in mataqaanaa raggii dhibka waday laga dhicdhiciyo oo ninka dhib la yimaado wuxuu u dhasho isugaa maalaa layidhi walaayada islaamkuna mataqaanaa gacan wey ka geysatay guushaasne ilaahay noogu soo raray walaayadaas islaamka marka walaalahayna sidaas bay noo martay wax aan hadda horeu kala qaadana weli ma dhicin laakiin waxaan ku heshiinayaa jira waxaan ku heshiinana maantaan u fadhinaa hunka ku kala wareegi doona isku dhaca beelaha walaalaha ee wadadega deegaanka mar badan ayuu soo laalaabtay muxuu salka ku hayaa haahi wuxuu ku dhacaa dhibkaasu wuxuu ku dhacayaa meeshaa deegaankayni waaye ununkaa deganin iyo reer hebel waan ugu soo durgeen iyo aan iska dhaqaajinno dhibku meeshaasuu ka imaa deegaamada dadka mataqaanaa isu imaahaya oo diris amba dhaqaaya amase mataqaanaa durjis naqayso dhibku wuxuu ka yimaadaa siduu u badan yahaba deegaanka nin waxa waaye waa iska xoolaalay dadka ninna waa deegaan mataqaanaa beer leh ninkan deegaankaa wuxuu yeelaa meeshii xoolaha mataqaanaa maguurtadu la fadhi lahayd fadhidayuu xoola ku soo furaa waree xoolaha dibiga laab iyo xoolaha la wareeg iyo muxuu ahaay iyo isqaqabsi qaabkaasa oo ku dhacay maahana hadda col mataqaanaa la kala qabo oo hadda horreeyey oo labada qabiil ama cabdalla caruun iyo buraalo muuse beesha la yidhaah dhex maray oo ka muwar qabo laakiin qaababkaas ay ku dhacaa dadku dhibkiisu deegaankaas oo deegaan mahintaas xoolaha lagu ilaalaa ama tacabka lagu wado qaababkaasay ka dhacayaan
howlahan isku dhaca beelaha walaalaha ee wadadega deegaanada ee aad hadda ka sheekaysay inay u sabab tahay xagga daaqsinka dhulka suuragal ma tahay in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan isku dhaca beelahan oo ay gacan lixadla ku leeyihiin arrimahaas waa dhici kartaahoo dadka waxa waaye waxaa soo gelaya walaayadu meeshay ka taliso siyaasado kala soomageli karto meeshaas mataqaanaa kale oo dhulalka kale ah na waa ka soo geli kartaa siyaasadda inay kasoo gasho war hebel ku dhufna halaga guuraana inay timaado waa dhici kartaa laakiin kama jirto walaayada islaamka meeshii gacantii gacanku gar daran iyo wax ka qaqhalayso gacan biraha lagu soo qabaa sidii lagu soo qabtaba laakiin waxaa jirta muxuu ahayo fursad looga helaya dadka mataqaanaa mujaahidiinta waxaa looga heli karaa meeshay meelna waa ka talisaa waa deegaan meelna gaalkaa jooga maadaama reedihiisana la joogo marka hawshaan inay gaalka ka timidaan aan ku dareensannahay malkee muslim muslim ma dila sidaasaa la yidhi marka warkeedu sidaasuu ahay waxaadna usoo maxkamad raadsatay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waa meesha aad hadda ku sugan tahay meeshaad ka timid masaafo ayaa udhexaysa maxaa qasbay inaad soo aado wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe adoo ceelbaraf ka yimid arinkaas bal faahfaahay waxaan u faahfaahaa soomaalidu waxay tiraa ilribax daa raqiis waa diiday waxa waaye kulli laba meelood meeshii kuu roon baad mu aadaa waxaa waaye ninku had- dadku hadduu cali yahay iyo hadduu caami yahay gobolkay isu jiraan dhaqanka aan isu jiraan usoo aaday oo ma taqaana andiya boqolan aan ka helaayo een, daryeelna aan ka helaayo muslimiintana ma taqaanaa sidaas baa aan ma taqaanaa aan usoo aado uu soo dhaqan doonanay barkeen naagta haddii lasoo wado wax khiyaar loogu mahmaahma leh Een, nin xiraa loo sheekh xiraa loo geeyey haddaan sheekhi la aragne ma cunan mayso marka waxa waaye meesha eh, marjica loo naqdo oo wax lagu dhisi karo wanaagsan waa shareecadaas islaamka iyadaanan ma taqaanaa ay naga soo gashay inaan ku dhaqanno una soo aadno sidaasaan uga soo dhaqaaqno meesha gaalada iyo aaggeeda muslimiintana sidaasaan usoo aadno haahay waxay ku dhammaysay cid cid taaban karta male ilaa amar dambana nukaa ma taqaanaa labada beelooda laysugu yeeray labadii beelood waa fadhiisatay Een, waa isuma haddii warkooda ma taqaanaa warkooda la galay ay walaayada ula yimideen saana aninkaya waa dad walaalaa oo rati shaydaan ku dhex buubay ahayd marka waxay tiri aninka markaan fadhiisanno go'aanka soo baxayaa wuxuu naqday walaalahayna dad isnacab ma ahan col soo jiraana kama dhaxayn midda ugu horraysa waxay ka dhacday labada beelooda cabdalle caroone iyo buraale muuse dhibka ugu horreeyey oonka warqab wuxuu ka dhacay ee, ninka kasoo fula ceelmuluq oo am- amarku qabtay oo gacanka gardaran disho niman dhallinyaraha jid u galeen ee, qabiilkana kuma shirin cabdalle caroone marka sidaas waxaan ku heshiinay walaalahayna inayna qadiifad hore naga dhicin ee, markaana kala dhex martay tusaale ahaan xilliyadii hore haddii qof uu qof dila diyada maamulka islaamiga ka hor ayaan dabcan ula jeedaa ma diyo dhammaystiran ayuu qofka heli jiray maxaa wax lagu bixin jira maalintaas heer hebel hay shalana siiya intaas ma ka yarayhaynaa weli lama ma ka hoos maraynaa ma kuwyaan u geynaa mase waxbaa mataqaana ugu darnaa waray aan wax dhilla ugu darnoo malyan imba laba malyane een, toogodo ay dhiibeen waxaa- waxaagii bac kuugu dhacshasaana la ku dhihin aan wax dhilla bac ku dhicinno aana siinno sidaas baa mataqaanaa ay ahaa jirtay ilaahayna waa nooga kaalmeeya taas waana ka gudubnay kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan een, adagoo magacaada ku bilaabaysid een, munaasabadan aan joogno iyo waxa looga hadlaya taa ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadlaan leenahay ilaahay koonkan isugu kayni keenay anakoo muslima asagaasaa mahaddaas u sugnaata marka ugu horraysa horta magacayga waxaa la yidhi cumar xasan caleen la yidhaha magacayga waxaana ku dhashay degmada cadale waxaan meeshan mawduucaan u imid haddaan ka sheekeyn waxaan u imid waxaan u imiday eh, nimanka la yidhaha buraale muuse iyo cabdale caruuni dhib kale dhex maray Eh, waxaana ka socdaa cabdile caruuni beesha cabdile caruuni aan ka socdaa oon ka ahay oday hadda eh, loo soo diray meeshaas inuu ka mawduucan ka hadlo saas iyadoo ah dagaalku wuxuu ka bilowday deegaan la degan oo oo cabdile caruuni degan yahay waxaa soo degay niman guurtaa waana ku dagaalanay sihonba waxu dhacaan maanta waxaan ka joognaa nabad inaan nabad ku kala qaadanno wax walaayada hoosteeda ayna ku dhammaatay marka ugu horraysa markii wax la juxal loo waayey oo dhiig badan ku baxay oo dhaawac badan ku baxay oo dheef badan iyo ku dhammaatay oo ku baaba'day waxaa la yimiday dee gobolka shabeellada dhexe la yimiday oo walayadu ka taliso haddaan nimidna waxaa lagu xisaabtamay wixii dhiigga bini'aadamka wuxuu yahay ninka raggaa boqol geel aan ku heshiinay gabadhana waxaan ku heshiinay shan iyo konton geel aan ku heshiinay saasaan ku heshiinay waana la waktiyey oo wakhti badan aa loo qabtay oo in laisugu keeno xoolaha dadka masaakiinta oo dhintay warisada hore in lagu wareejiyo oo walaadu gacanteera soo gasho kuna wareejiso ayadoo aanan cidna aanan maarata aanan lasaga raarin oo gacantiis haysanno maanta oo jimcaha ayaana isugu nimiday gobolka shabeellaha dhexo oo walaayada islaamiga ay u ka taliso haddaan nimidna waa loo fadhiyaa saacana loo fadhiyaa xoolihii ala kala qaadahaa haddaana una ka soo jeesano nimanka la yidhaho walaalaheenoo buraale muuse la yidhaaho oo lix qofood iyaga ay ka dhimatay anankana toddoba qofood iyuu naga dhi- iyuu naga dhimatay saas markay nooga dhimatay intaas oo dhaawac iyo dhimasho ayuu ku- baabuur iyuu ku dileen oo amba raxan leh amba ruux leh na hadda dhaawac uri weye maxkamadda ay fadhiyaan oo maanta loo fadhiisan doonaa wixii ay ku qaataan kitaabka alle ay waxay ku qaataan waxaan kitaabka ahaynoo meeshan la soo qabaa ma jiraan xeer sulux male male hebelow deynaad iga qabtay igaarkii hebel maanta sanadkan sanad inuu dhintay ma ogtihiin ninkaas kaaho kaa dhinta u qaado ninkaas ma jirto nin walba garaankiisa oo meeshuu rogaa qof walba dhiiggeeda kitaabku wuxuu isu ujeedaa lagu sii hayaa maantana anaka buraala kala baxayna haddaan kala baxno deegaankii ka baxaayeen ballan qaadeen iyo diyaday iska dhiibaan unukuna iska dhiibayno hubka dhigidna lagu sameey walaadu hubka dhigid iyo ku sameeyay tir hubka dhiga ay dhigeen abdalana waa dhigay buraalana waa dhigay sidaa daraadeer maantana sugu nimaday waxaana joognaa gobolka shabeellaha dhexe oo walaad islaamiga ay ka taliso wixii noo dhimanna dib aan uga sheekay doonnaa waxaa noo dhiman dad kaleo qaraabaho haddana dhibina kala gaaray iyadana mawduuc adag haddaan idin furi doonnaa maxaad ugu baaqaysaa marka dadka walaalaha ah ee deegaanka wadadega ee muslimiinta ah ee iyaga dhexdooda isdilaya shisheeyihiin uu ka nabadgalay waxaan ugu baaqayaa islaamka o dhanna waxaan ugu baaqayaa inay kitaabka alla ay hoos yimaadiin oo ninkii dhib loo geysto kitaabka u arooro haddii aanaan loo geysana kitaabka isu gacan siiyo waxaan leeyahay ha ka yaaliino muslimiintu in nin muslima ou nin muslima dilo ilaahay kitaabkiisa kuma taal mana bannayn muslin muslin dilaya ma aha kitaabka kuma taallo ha ka yaallo aan leenahay duniyada dacladeeda dadka muslima oo ku nool kitaabka iyo sunnada nabiga labadaa ha u fiirsadano ha raacano inta kalena ha ka yaaliino oo la yidhaha magacayga xasan maxamuud hilowle kana socda beesha celi cumar dhibaato ka dhacday meel la yidhaahdo beledka koogaar oo deegaanada celiga iyo cabdallaha ay iska saaran yihiin ah oo suuhimaa la wada leeyahay suuhintaas oo dagaallo badan ka dhaceen oo lagu xalliyey shuqul daaguud lagu xalliyey oo sharaaca islaan lagu xallin laba jeer jeerkii saddexaad ay dhacday waa beledkii la gubay la baabi'iye waxiyiilay beerihii iyo goofihii la gubay la baabi'iyey waxiyiil foolxumo badan dhacday oo kana faa'iidaysaayeen raggan oo gaalada dabada kula jira ay ka faa'iidaysaayeen oo labada beeloodba haddaad si u eegto waxay u eg tahay in la ysku diraayaba waa la kala celinaana waa la leeyahay haasaa waa la degay meesha tuulida koogaar oo jajabtay alxamdulilaahi waa kala nabadgal arrimahaas oo idil markay dhacayaan waa goorma waa laba kun iyo toddobiyo tobankii iyo siddeed iyo tobankii ugu dambaynta ewelna waxay dhacayeen sagaashan iyo toddobada inta ka dambaysay dhacayeen kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobada inta ka dambaysay dhacayeen oo xal waara looma helin marka haddaan fikirnay waxaan ku soo wareegnay walaayada islaamka inta waxaan imada jeerkii afaraadaan hadda joogaa bishii oo rabiicul awal bishii ka horeysay oo waxaan dhahnaa safar aa inta isugu nimiday waxa hub la kala dhacay laba kun siddeed iyo tobanki aana dagaalka ugu dambaysa oo magaaladina ku burburtay deegaanadina ku burbureena laga guura beeriye iyo goofiye waa intaan isugu nimiday xaajigan waa ila joogiyey iyo akhyaar la socotay iyo anigana akhyaar ila socotay waxaa la yeelay wixii la kala dhacaa la sheega cabdilla caruune waxaa ku maqnaaday qalab gaaraya oo hub ah oo gaaraya adiga qaymihiisa toddobaatan iyo toddoba kun oo doolar tuuladana wax ka xusaa layidhi laba jeeraa la dhisay jeerkii saddexaad dhisaa idinka aan dhahna annagaa guddi la bixiyey aan ahaynay guddi oo shan cabdilla caruuna iyo shan celiya guddiga ahaan waa u baxnay bannaankaasaan tagnay haddaan tagnay allays dhowro yidhihiin magaalada dhisi ma karno laba boqoloo guryaa lasoo qiimeeyey oo min shan boqoloo doolara malyanay naqatay lacagta doolar oo malyan hadday naqatay waxay yidhaheen annaga labaatan kun aan xusaynaa labaatankii kuna lagu xusay hubkii la kala dhacana waxuu naqday konton iyo toddobo ou naqday iyagana labaatan iyo laba kun oo baawuur ku jira leel calaawi ah oo ninkii wadana la dilay hubkii arintiisa waxaa la yidhi hala yimaado mawliid maalmo doona bandambo boqoshoonkii ugdiisii haddana arintaa dib u dhacdaa layidhi cabdallana xaggiisa iyo ka qarashka ugu badnaayahe laga rabaahe iyagana culaysaa soo fuulay intay wax gurbinaayeen bel iyo baray nagu qaadata haddaan isu nimido rajab bishaan rajabaan isu nimiday haddaan isu niminadana waxaa la yidhi idinka hubkii nool hala keenaa layidhi kii dhintana oo la cunayna lacag ahaan la keena qaymihii waa la qoray xukunaa dhacay xukunkii dhacay annagana waa nagu dhacay dukumentiana la siiyey oo qoraalaana kala siiyey iyagana waa la siiyey annagana waana la siiyey hubkii wixii nool ha la keenaa la yidhi hubkii afar xabo inay nooshaan umalaynaa yidhi afar qoray afartii qoray waa noolaaweysay daraada inta ku qaymayna waa qornay waana shubeen maca labaatan kuna tuuladahayd waa shubeen waxay ku shubeen walaayada islaamka annagana labaatan iyo laba kun walaayada islaamkan ku shub saasaan u nima arrintaas iyo muddo la siiyey oo la yidhi tuulada iyo aaggeeraya beeraha iyo goofaha celi leeyahay cabdallow ka guura ka waran maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe iyo habka uu idinla tacaamulay si uu wuxuu noola tacaalumay muslimnimo ah oo alla dartiisa oo taqwo rabbi ah aan ulala tacaamulay oo noolala hadlay oo labada qayboodba loola hadlay qalad qofti gashana ha iska jirtaa layidhi hal qolad qaybtan hadday ka timaadana gacanbiraha laynku qabaa ogaada qaybtan kale hadday ka timaadana gacanbiraha laynku qabaa
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa guud ahaan barnaamijku dhuuxa waraysyada waxaa barnaamijka soo saaristiisa gacan ka geystay waryaheena sakariye cumar tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي